tartanka ciyaaraha olombikada adduunka ayaa ka soconaya magaalada tokyo ee dalka jabaan iyadoo in ka badan laba boqol oo dal oo caalamka ka mid ah ay ka qaybgalayaan soomaaliya ayaa tartankeedii ugu horreeyey uu ahaa midka ciyaarta feerka oo ay ramlo cali u mathalaysay qaranka soomaaliya inkastoo ay dadaashay ayaan haddana u suurtogelin inay soo gudubto oo habeenkii ugu horreeyey ayay hartay waxaana ay ramla hadda ay dib ugu laabatay dalka ingiriiska oo ay degan tahay dhanka kalena waxaa isna talaadada soo aadan ee bishuna ay tahay saddexda agosto sannadan labada kun koob iyo labaatanka orodka kun iyo shanta boqol oo mitir ordi doona cali iidow xasan oo sanadkan soomaaliya u mathalaya orodkaasi waana saddexiy labaatan jir ku soo qaatay buuraha dalka ethoobiya tababar la xidhiira dhanka orodka laakiin nasiib daro cali iidow tababarihiisii nuux ibraahim axmed ayaa tan iyo intii uu soo gaaray dalka jabaan ku karantiilan meel gaar ah oo aanay suurtagal ahayn inay isarkaan orodyahan cali haddaba waxaan qadka telefoonka magaalada togyo kula xidhiiray faadumo cali nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga qaranka olombikada adduunka ugu horreynna waxa aan weydiiyey sababta tababaraha iyo qaar kale oo wafdiga ka mid ah loo karantiilay
markii ay yimaadeen oo kastigii etoobiya kasoo mareen laakiin dayaaradda markay soo raaceen ayaa mid ka mid ah federationka firka ninka xogeeyaha ka ah ayaa positive laga helay ciyaartooyiga ciyaaraha fudud macalinkoodii iyo guddoomiyahoodiina close close contact ayay la lahaayeen ninka gudo ninka federationka firka u socday officialka marka saas darteedaa loo karantiilay
ramla ayaa nasiib u yeelan inay isarkaan xogayaha feerka u qaabilsan xiriirka soomaaliya habeenkii ay ciyaaraysay waxa aan arrintaasi weydiiyey faadumo cali dareenka xogayaha iyo weliba ramla wallaahi dareen culus aheyd leannahu qof dhan oo soo raacay laakiin nasiib wanaag xogeeyihii guud guddoomiyihii aniga oo chief dimissionka ah macalinkeedii intaba waan joognay waana raacnay waana safuurgareynaynay wixii technicalka ahaa macalinkaa uu sameynayo guddoomiyaha un support moral support buu sameyn lahaa xogheeyaha laakiin intayni kalaa joogno la jirno oo caawinayna macalinkeediina way haysatay iyo assistantkii iyo kala qof isaga uu keensaday oo dowladahan afrikaanka ah waxaan la soconnaa macalinka ama tababaraha cali iidow xasan oo u tartamaya soomaaliya orodka inuu ka mid yahay dadka xaraysan oo karantiil ku jira arrintaas caqabad intee laag baa idinku haysaa caqabad xoog lehay nagu haysaa leannahu moraalka ciyaartooyga iyo kawarqabkiisa iyo technicalitygiisii oo dhan meesha way ka maqan tahay laakiin waxaa nasiib u yeelanay inaan aan inta u tago aan kala hadlo macalinka jabuuti oo macalin ay is yaqaanaan ah ethoobiana uu ku yaqaanay markay ku xiraysmaayeen hadda ciyaartooyda imaanaysa oo jabuuti matalaysana ay dad isku meel training ku qaadanaya ahaayeen marka online zoom ayuu kusoo diraa brograamska uu sameynayo macalinkaana ka warqabka uu sameeya macalin sacad macalin nuux oo ah tababaraha cali iidow ee soomaaliya u ordaya rajo intee la eg baad ka qabtaan in maalinta cali uu ordaayo saddexda agost uu soo baxo oo cali garab istaago aad iyo aad bay u yar tahay ama maba jirto procedurkii ay na siiyeen wax balay buugla dhahay na siiyeen oo la raacay fourteen days karantiil markuu dhammaysto kadib ayaa laga hadli karaa xataa way weydiiseen inay dib u noqdaan waddanka ku noqdaan waa la diiday waxaa la yiri afar iyo tobanka markaad dhamaysataan special car inaa haysataan waaye self isolation inaa samaysataan waaye marka way adag tahay siduu kusoo baxo uu udagdalo marka anigana waan joogaa macalinkaas jabuutina waa joogaa oon gacan weyn ka haysano kheyr allaha siiya macalin jaamac ka raaciin oo isagana brograamada supervision ka sameynayana hare iyo habeen khadka ugu jiraa oo waa waa waa liid gareeya macalinka iyo ciyaartooyga iyo waxaasoo sameeya waxaasoo sameeya yarkana waa nin diyaarsan macalin kalena wuu haystaa oo kaalmeeya
ugu dambeyn marka ma is leedahay cudurkan covid sagaal iyo toban aafo weyn buu adduunyada ku reebay mar haddii idinkii isla socday lixdiina uu idinkala reebay wuxuu nagu reebay dhib aad u weyn adduunka oo dhan waaye anaga keliya ma ahan dowladihii naga awoodda iyo dhaqaalaha badnaa ayaa ayaga naftigood ciyaartooy muhiim ay ka xiriirtay sida dalka holland oo kale waxay la joogaan macalinkii anagii dalal badan oo afrikaan ah marka waa wax aafo adduunka dhan dhibaataysa waayo ilaahay ummadda ha ka kor qaado xanuunkan soomaaliya oo ah dal dib u soo kabasho ku jira burburkii kadib ayaan haddana ka harin ka qaybgalka tartamada caalamka inkastoo aan weli guul soo hoyan laakiin haddana waxa ay geeyaan fagaarayaasha caalamiga ah astaanta qaranka soomaaliya iyadoo ay qaybna ka yihiin quruumaha ka qaybgalaya tartamada caalamiga ah ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia